meelbay ka waratay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
bismi llahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal halkani waa reediyo muqdisho waxaana mukhtaar tima cabde barnaamijka faaqidaada codwa corona virus kusoo dhowaada waa kow iyo soddonka bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey caabuqa covid nteen iyo sidoo kale sidii looga wacyigelin lahaa waxaynu sidoo kale nagala qaybgeli doona barnaamijka sida ay nooga barateenba mas-uuliyiin iyo sidoo kale bahda caafimaadka inagoo ku eegi doonaa sidii bulshada soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa caabuqa covid nteen waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qaarada afrika ee xanuunkan coronavirus ee safmareenka ah ee ku dhacay wadamada caalamka qodobadaas iyo qodobo kale aad ku dhegeysan doontaan waxaa mukhtaartima cadde cabdisa waa cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameyn ee kusoo dhawaada mar kaliyo barnaamijka faaqdaada caabuqa covid nteen ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi
waagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa sida aan caalamka u aafeeyey caabuqa covid nteen iyo sidoo kale soomaaliya sidii looga wacyigelin lahaa bulshadeeda soomaaliyeed waxaynu ka hormaraynaa dalka maraykanka oo ay xaaladii ugu dambeeyey ay sheegayaan in marba marka ka dambeysa uu sii kordhayo caabuqa coronavirus haddaba waxaa iminka qadka telefoonka ee si toosa ugu jira cabdixakiin cabdi ismaaciil wariyahayaga warbaahinta qaranka ee dalkaasi maraykanka inooga soo warrama cabdixakiin soo dhow bal ee faahfaahin naga sii waxyaabihii ugu dambeeyey
timada aad baad u mahadsan tahay guud ahaan dalka maraykanka ayaa xanuunkan wuxuu noqday mid sii fidaya iyadoo hadda uu kor u dhaafayo ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo shan kun oo qof halkaas oo tiradaas ay afar labaatankii saaco lasoo dhaafay ay ahayd boqol iyo afartan kun oo qof taasoo aad dareemi kartid afar labaatankii saaco lasoo dhaafay inay ku siyaaday ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo qof dhinaca dhimashada ayaa waxa ay habeenimadii xalay ahayd ay gaaraysay ilaa iyo laba kun iyo shan boqol iyadoo hadda ay cagaacagaysay amaba ay dhaaftayba saddex kun oo qof taasoo noqonaysa maalin keliya inay ka dhinteen dalka maraykanka shan boqol iyo sagaal iyo toban qof taasoo aad iyo aad arrintaasoo aad iyo aad laysu weydiinayo korukaca uu maanta keliya uu sameeyey xanuunkan covid nineteen ama coronaviruska dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyadu intuba waxay ka digeen in dhaqdhaqaaqa la yareeyo iyadoo oo dadka looga digayo inay isu socod sameeyaan masaafo isu jirsadaan si xanuunkan looga hortago loona yareeyo loo xakameeyo inuusan xanuunkan fidin dhanka kale jaamacadda nabaraska iyo iyo macadka istaraatiijiyadda qaranka ayaa waxa ay soo saareen inuu xanuunkaanu yahay nooc ka mida mid hawada lagu kala qaado kadib markay arkeen xawliga uu ku fidayo xanuunkaanu gobolka minnesota isaga laftigiisa oo hadda aan kasoo hadlayo ayaa wuxuu marayaa inta
waayo marka cabdixakiin cabdixakiinow ka waran soomaalida ee ku dhaqan dalka maraykanka sida uu u saameeyey
bay la mid yihiin keliya waxa weeye waxay kaga duwan yihiin dhaqankooda ayaga wuxuu ahaa dad isu yimaada iska warqaba iscaawiya taasoo toddobiyo labaatankan bishaan uu guddoomiyaha gobolka minnesota gobolka minnesota uu amar ku siiyey in guryaha la joogo oo aan aan maxaan ku dhahaa in sharcigaas la dhaqan geliyo taasoo soomaalidii dhaqdhaqaaqoodii xadiday maantay dhimashadu waxay maraysaa toban qof gobolka minnesota waxaana la dareemi karaa laba maalmood gudahood in ay ku korortay shan qof dhimashada xaggeeda taasoo la xadiday dhinaca kale waxaa iyadana la furan oo weliba aad iyo aad u furan oo shaqaynaya farmashiyaashii iyo isbitaaladii dukaamadii iyo maqaaxiyihii iyo kaalimada shidaalka iyo baarlamaanka gobolka washington ayaa oo soomaali badan deganta ayaa waxaa la dareem laga soo sheegayaa inuu maanta hoos u dhacay xanuunku inkastoo gobolka new york uu aad iyo aad ugu sii fidayo taasoo maanta uu gaaray markab ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka taasoo ay usoo direen inuu caawiyo ama uu ka qayb qaato xaaladaha degdega ah waxaana inta badan baa la xiray meelaha lagu ciyaaro ama ciyaaraha lagu ciyaari jiray oo laga dhigay goobo lagu daweeyo oo lagu dabiyo dadka xanuunka uu soo ritay
dhinaca kale sida hore aad u sheegtay farmashiyaasha iyo goobiha caafimaadka furan marka bal ka waran sidee dadku uga adeeganayaan marka la doonayo in laga soo adeegto oo kale goobaha caafimaadka la aado oo dawooyinkii la doonto ama qofka looga shakisanay oo kale loo gaarsiy sidee lagu gaarsiinayaa ama dadku isu socodkii siduu yahay
dadka waa loo sheegay oo dowladda u sheegtay waxaa leeyahay waxyaalaha daruuriga sida adeega dukaamada iyo farmasiyayaasha iyo kaalimada shidaalka iyo bangiga iyo maxaan ku dhahaa iyo waxyaalaha adiga maqaaxyaha cunnada laga soo gatay iyo oo qofka isaga uu taagan ama soconaya uu marka hore telefoon iska soo horumariyo oo cuntadiisa sii qaadanaya taas dowladdu waxay tiri waa qaadan kartaa laakiin haddana dadka dhallinyarada inta badan way way samaynayaan oo waxay la socdaan xaaladda gobolka iyo madaxda hadalkooda ay la socdaan laakiin wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dadka waayeelkaa iyadoo dadka soomaaliyeed maanta iyo shalay iyo dor aadba looga digaya laleeyaha laga warqabo dadka waayeelkaa guryaha ku jira oo aan adeegan jirin oo aan kici karin oo layidhi haddana inta badanba dadka waayeelkaa waxay ilaaliyaan sharciga oo haddii layidhi banaanka uma bixi kartaan banaan guryahay ku jirayaan marka inta badan jaaliyadda soomaaliyeed waxay maanta ilaa shalay iyo waxay rabtay inay isgaarsiinayeen in dadka waayeelkaa la caawiyo dhinaca masaajidada oo kale ka waran soomaalidu waxaa inta badan ay ku caanbaxday cibaadada iyo sidoo kale dadka muslimiinta maraykanka ku nool oo kale ka waran masaajidada sidee loo aadaa ama loogu soo cibaadeystaa marka la eego salaadaha iyo sidoo kale xiliyada la doonayo in laga duceysto xanuunka
waa su-aal fiican timcade dabcan waayeelku waxay heli lahaayeen xarumaha cibaadada sida masaajidada sidaan kore kugu sheegana goobaha aan kuu sheegay isbitaalada iyo farmasiya dukaamada maahane goobaha kaleo dhan waxaa lagu amray in la xiro horey baana loo xira masaajidada iyo goobaha la isugu yimaado oo taas waxaa ilaa iyo bisha abriil tobankeeda way xirnaanayaan walow laga si laga yaabo in amarka lagu sii siyaadiyo ilaa iyo bisha shanaad uu gaaro laakiin haddana masaajid ilaa iyo hadda furan ma jiro oo laba jimca lama laguma tukan masaajid marka dadku waxay ku tukanayaan guryahooda maadaama la xadidayo dhaqdhaqaaqa iyo inay isu yimaadaan dee goobaha caafimaad goobaha caafimaadka goobaha cibaadadana waxay ka waxay ka mid yihiin meelaha la isugu yimaado ama xanuunkii lagu kala qaadi kara marka dowladdu waxay ka digtay meel kasta oo la isugu imaanayo ama ha ahaato masaajid ama ha ahaato maqaaxyaha shaahiya shaaha iyo laga cabo ama ha ahaato goobaha kale oo sida isboortiga oo kale iyo iyo meelaha kale oo la isugu yimaado dowladdu waxay ka digtay in la isu yimaado in la ilaaliyo maxaan ku dhahaa caafimaadka iyo inuusan cudurkaanu fidin taasoo aad moodid hadda inuu fulay gobolkan ka fulay marka keliya xoogaa culays wuxuu jiraa dadka waayeelka aan hore kugu sheeg dhinaca kale cabdixakiinow dowladda maraykanka waxay codsatay goordhoweyd in gargaar caafimaad lala soo gaaro ay ka mid yihiin maaskaradii wejiga iyo sanka lagu xiranaya iyo daawooyinkii lagu ogaanaya qofka xanuunka u haayo in lala soo gaaro oo caalamka ay ka dalbatay iyaga ka waran xaggee ay marayaan dalabaadkii dowladda maraykanka ay u dirsatay caalamka
waa su-aal fiican dowladda maraykanka waxa ay kala mid tahay horta dhibaatooyinka dowladaha caalamka uu haysto waxayna hadda ka hor kaalmo weydiista dowladda china oo la dhihi karo siyaasad ahaan ayaamihii hore way kala durugsanaayeen marka koley dabcan waxaa la wajahayaa xaalad aad iyo aad u adag waxayse inta badan isku dayeysaa gobol kasta horta inuu asagu iscaawiyo oo asagu micnaha uu isxadido oo xanuunkaana si gooniya loola diriro marka de wixii kaalmaayo dibaddaana dowladdu way waxay kala mid tahay dowladaha caalamka laakiin sida haddaan kuu sheegaya dowladda china oo kale oo xanuunkan ayadu lada la dagaashay oo cirib tirtay amaba hadda uu kasi ama uu hoos u dhac hadda uu ku yimidba waxay weydiisatay khuburo inay u yimaadaan iyo iyo iyo qalab caafimaad marka dabcan dowladda maraykanka iyada laftigeedu waa dareemi kartaa dowlad adduunka dhaqaalaha ugu horeysa oo awood ahaan iyo dhaqaal ahaanba adduunka ugu horeysay inay heerka ay gaartay oo xanuunkan uu gaarsiiyey waa dareemi kartaa marka weliba gobolka new york oo ah xaruntii maxaan ku dhahaa qaramada midoobay oo ay antaan xataa goobihii caafimaadka buuxsameen meelihii banooniga lagu ciyaarayay laga dhigay goobo lagu dayeero dadka uu xanuunkan soo ritay marka culayskaas waxay kala mid tahay dunida oo dhan aad iyaad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa cabdixakiin cabdi ismaaciil oo qadka telefoonka ee dalka maraykanka si toos ugu jira cabdixakiin aad u mahadsan tahay
adigaa mudan timcad ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo melbay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo melbay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo melbay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo melbay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo
waagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaa dhegeysanaysaan bal markan waxaynu aadaynaa ama aan- aan si toos ah u eegi doonaa aan deegaanada maamulka hirshabelle sida loogu diyaargaroobay ka hortaga xanuunka coronavirus oo caalamka aafeeyey haddaba waxaa qadka telefoonka si toos ugu jira doctor ibraahim cabduqaadir xaaji xuseen oo ah isku duwaha caafimaadka ee hirshabelle ama deegaanada een, gobolka shabeelle dhexe si toos ayuu qadka telefoonka ugu jira soo dhow bal eh, waxaad nooga warantaa een, siyaabaha aad ugu diyaargarowdeen een, xanuunka coronavirus ee caalamka ka dilaacay
Ah, bismillahi raxmaani raxiim Eh, tim cabdi aad baa u mahadsan tahay Een, cudurkan la yidhaahdo coronavirus oo hadda adduunka mashaqada ku haya dabcan eh, awoodiisa iyo yani saameynta uu adduunka u geystay aad baan ula soconaa ilaahay yani ummadiisa ha ka koriyo intuu ku dhacayna allah ka kiciyo Een, eh, ummadda islaamka gaar ahaan allah ha ka badbaadiyo een eh, cudurka coronavirus eh, aslan waxaa sida culamadu ay sheegahayaan waa cuduro xayawaanka xaggiisa dadka uga yimid yani difaacii jirka bini aadankana uu aqoonsan layahay qaabka ula dagaalami lahaa problemka saxda oo hadi oo dhibaatuhu u keena horta kaas waaye n eh, runtii soomaaliya markaan usoo gudbo eh, dowladda federaalka soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradiisa caafimaadka waxaan filayaa eh, sida ay isaga xil saartay arrintaas ayadaa inaysan shacabkeeda usoo gudbin waa wax aan aada ula soconno gaar ahaan wasaaradda caafimaadka federaalka ah yacni runtiina aada iyo aada baan ugu ammaanaynaa uguna mahadcelinaynaa sida shacabkooda ilaahay baa wax difaaci kare ay iskugu dadaaleen inay ka badbaadiyaan eh, masiibadan adduunka kusoo korodhay waad dareemi kartaa oo wadamada eh, hadda xuduudka aan leenahay sida kenya iyo etoobiya problemka uu cudurkaasi ku hayo ilaa iyo hadda yani annaga alxamdulilah yani ilaahay baana uga mahadcelinaynaa lak- kasokow laakiin dowladda federaalka ah iyo wasaaradda caafimaadka ah ee federaalka ah iyo dadaalka ay geysteen baa maaragtay aan uga mahadcelin arrintaas iyada ah in hirshabeelle haddiise markaan aadno hirshabeelle dabcan waxay ka mid tahay eh, maamul goboleeda dalka ka jira runtiina eh, dadaal badan iyo diyaargaroob badan baa loo sameeyey hadda saacaddan aan kula hadlahayo waxaan u socdaa aeroboortka magaalada muqdisho gaari baan saaranahay waxaan ugu socdana ma aha wax kale waa qalabkii iyo b b e ama difaaca dadka shaqa aqoonyahanada caafimaadka oo hawshaas ka shaqeynaya oo no- nala soo diray baan kasoo qaadin rabaa insha allahu tacaalana meel fiican bay noo mareysaa dhinaca wacyigelinta iyo saddex wasaaradood oo weyn baa loo xilsaaray arrintaas keliya inay ka shaqeeyaan caaf- oo wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso eh, warfaafinta iyo aw- awqaafta iyo arrimaha diinta marka insha allahu tacaala eh, wax weyn baan ka qaban doonaa ilaah baa aqoonshada iskale bulshada ka waran marka een, jowhar oo kale waa magaalada een, xarunta oo ah maamulka hirshabelle wacyigelin noocee ah ayaad siiseen een, in ay een, qaadaan ama tallaabooyin noocee ayaad aad u qaadeen dhinaca wacyigelinta si bulshadu ay iga tax- uga taxadirto xanuunka een, coronavirus oo ah mid si deg dega qofka ugu faafi kara
aniga aad baa umahadsan tahay n sidaan ognahay wacyigelintu waa yacni way ka awood badan tahay daweynta ama eh, isbitaalada tegistooda marka marka n annagu hirshabeelle ahaan runtii waa aad baan u diyaar garownay sidaad og tahayba wa- wasaaradaha caafimaadka oo dalka ka jira waxaa la shaqeeya hay-ado ama injo-yo ama caalami ama maxalli ah ayaa la shaqeeya marka n
ayaga un baanu maaragtay aan unahay xoojin aan unahay ayagii baan la shirnay programyadii wacyigelintii aad iyo aad bay u socdaan insha allahu tacaala markii xagga mediaha la yidhaahdo markii la yidhaahdo boostaradii iyo meelaha yani mass media ahaanay u socotaa waana sii xoojinaynaa waa wadnaa insha allahu tacaala
aada baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa isuduwaha caafimaadka ee gobolka shabeellada dhexe doctor ibraahim cabdiqaadir xuseen waa xaaji xuseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad kala socotaan barnaamijkuna waa barnaamijka faaqidaada covid nneteen
soomaali waa mid waa uliyo mayra mataana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
qaybaha dambe ee barnaamijka faaqidaada caabuqa covid nneteen ayaad dhegeysanaysaan iminka waxaa qadka telefoonka si toos ugu jira doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ka tirsan guddiga la dagaalanka xanuunka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ustaad soo dhow bal faahfaahin naga sii waxyaabihii ugu dambeeyey ee wasaaraddu ay qabat
bismillahi raxmaan raxiim walaal aada u mahadsan tahay si joogto ah ayaa ay u socdaan dadaalada ka hortaga iyo la tacaalka xanuunka caabuqa coronavirus ee ee dhacay ee wasaaradda caafimaadka waxay samaysay guddiyo kala duwan oo ka shaqeeya maaraynta dhacdadan xanuunka badan leh ee adduunkana saameysay shalay oo igu dambeysay xanuunka qofkii ugu horreeyey soomaaliyeed ee lagu sheegay ayaa ka bogsooday oo baaritaanadii lagu celiyey jirkiisa laga waayey isaga iyo saddex qof oo bil ku dhawaad isaga iyo saddex kale oo bil ku dhawaad karantiilnaayeen waxay wasaaraddu garatay inay bulshadooda iyo shaqadooda sii wataan oo ay xanuunka maxaa layidhahdaa qabin sidoo laba qof ayaa hadda marka xanuunka weli positive ah soomaaliya oo mid ajnabi yahay dad fara badan oo afartameeyey ku dhawaadna waxay waxay ku jiraan xaaladda hubinta iyo jeegareenta oo la ogaanaya inuu xanuunka ku jiray iyo in kale oo qaarna karantiilan yihiin qaarna si kaloosi oo dhow loola socdo waxaa aada kor loogu qaaday wacyigelinta bulshada oo fariimo badan oo kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ku aadan ayaa warbaahinta kala duwan loo mariyaa bulshada hadday ahaan lahayd qoraal hadday ahaan lahayd muuqaalo haday ahaan lahayn maxaan lahay fariimo idaacadaha ka baxa sidoo kale waxaa jira guddiyo ka shaqeeya eh, inay la socdaan isu socodka dadka ay ka wacyigeliya goobaha la iskugu imaanayo Een, dowladda soomaaliya oo dhan ayaa qeyb ka wada ah la dagaalanka caabuqa corona oo ilaa xafiiska madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha oo dhan ayaa ka howlgala shalaytoo le dowladda waxay soo saartay in la fasaxo dugsiyada qur-aanka iyo goobaha la isugu kulmo oo dhan iyadoo macnaha ay danta laga leeyahay ay tahay in la- in la- in la yareeyo eh, waxyaabaha sahlaya inuu xanuunka faafo oo ay kamid tahay isku dhawaanshaha dadka Een, ka hortaga ayaa ka wanaagsan maxaa la yidhahdaa mar walba xanuunka waxaa jiri kara dad uu jirkooda xanuunka soo maray oo fayruska uu galay laakiin wax calaamad ka muuqin ka muuqanin balse awood u leh inay gudbiyaan xanuunka oo ay gaarsiiyaan dadka nugul oo uu soo ridan karo oo la ildarnaan karo sidaas darteed ayaa mar walba lagu celcelinayaa in dadku ay kala fogaadaan meel Waayo, aan la marka isugu imaan, qofka- la joojiyo qofka qofka ka caafimaaday xanuunka wa- waa qofkii ugu horreeyay aan u gartay ee xanuunka lagu arko waa waa qofkii ugu horreeyey ee lix iyo tobankii een, dowladda soomaaliya ee shaacisay natiijadiisana aan helnay maalinka ee ahayd shan iyo toban taariikhda bisha mars Mm.
Een, qofkaas qof dhalinyaraan waxaa ninkii yimid oo xanuunka jirkiisa ula kulmay een, nasiib wanaag difaaca jirkiisa ee, uu leeyahay oo adkaysi orod badan lagu arko adduunka dad fara badan oo boqol iyo konton kun kor u dhaafay ayaa xanuunka ka bogsooday marka Mm.
waxay noo tahay annaga calaamad wanaagsan oo ah een, dad badan inuu si saf si oo maxaa layihahdaye fudud oo sardhaban ah uu ku maraayo ilaahayna uga u- uga kaalayo wax dadkaas oo sida yarkaa oo kale loo karantiilayana waxa waaye inaysan u gudbinin dadka nugul ee uu soo ridan karo xanuunka ee u dhiman karo ama da ah ama xanuuno kale ay qabaan sida aad ka warqabtay xanuunkan wuxuu aada waxyeelo u gaarsiiyaa oo dhimasho u gaarsiiyaa dadka da-da ah Mm.
dadka qaba cudurrada coroniga ah oo sida dhiikarka iyo wadna xanuunka iyo maxaa lahahdaa sokorta iyo dadka difaaca difaaca jirkooda uu- uu liito oo cudurro kala qaba markasta laga sidaas baa marka keentay in qof kasta oo suspecti ah bulshada laga ilaaliyo la joojiyo ama la yareeyo waxa loo yaqaano community transmission oo bulshada dhexdeeda inuu xanuunka isugu faafo Mm.
Een, marka dadaalada intaasay ka socdaan waxaan eh, rabi inaan kuugu daro waxaa ka jira shaqayn wada shaqayn isku xirnaan dowlad goboleedyada qeybta ka ah dowladda federaalka oo warbixin isdhaafsiisan diyaar u diyaar garowga iyo diyaarinta xarumo karantiil iyo daaweyn ee maamul goboleedyada dalka oo dhan sidoo kale wacyigelin joogta ah oo la isdhaafsado dadka iska soo ribood gareeya ee soo waca nambarka afar afar sagaal ee dalka soomaaliya oo dhan joogan waxaa si toosa loogu xiraa howlwadeenada caafimaadka iyo deegaanada ay joogaan waxaa la siiyaa counselinka iyo dadaalka ay u baahan yihiin hadday daruuri noqotay in baaris lagu sameeyo oo Ah, shay baar waay.
ahne maxaa la yidhahdaye Waay.
waa waa- waa lagu xiraa aad baad uma aad baad u mahadsan tahay Eh, wuxuu ahaa kaas wuxuu ahaa mid ka mid a guddiga ka shaqeeya ka hortagga xanuunka coronavirus doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya guud ahaana barnaamijka asaga ee ugu dambeeyey intaa mar kale dib u kulmi doono barnaamijkan laceyna sidaasi nabadgelyo
وحويا